bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa mar kale dagaalla ay ka qarxeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo beryihii dambe ay isku horfadhiyeen ciidamo kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug wararkii ugu dambeeyay halkaas aynu ka helayn ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada labada dhinac kala taabacsan ee magaasi isku horfadhiyey ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan maalintii shalay dagaalka ayaana ahaa mid salka ku hayay dagaallo hore kaga dhacay magaaladaasi ilaa iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay tire intaasi ka badana dhaawacyo ayaa kasoo gaaray sida wararka aynu ku helayna ka imaanaya magaalada gaalkacyo waxaana dib mar kale u bilowday barakaca dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo gaar ahaan aagga dagaalka uu ka soconayo waxaana sii kordhaya baaqyada ay diryaan waxgaradka iyo sidoo kale dadka nabadda u dhaqdhaqaaqa ee ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo iyadoona baaqyada inta badan la diraya ay yihiin kuwa ku wajahan maamulada labada dhinac oo lagu baaqayo in dagaalada ay joojiyaan sidoo kalena wax walba wadahadal ay ku bedelaan si xal loogu helo dhiigga sii daadanaya ee ka soconaya magaalada gaalkacyo gaalkacyo ayaa martigelinaysa isbuucyadii lasoo dhaafay dagaal laba dhinac ah kaasoo weli xal aan laga gaarin inkastoo maamulba maamulka kale uu ku eedeynayo in dhinaciisa eedda uu leeyahay ku aadan dagaalada ka soconaya magaalada gaalkacyo waxaana hadallo aan wanaagsanin ay isu marinayeen beryihii dambe ee dhinaca warbaahinta labada dhinac wixii warar ee kusoo kordha waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena dambe haddii allaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu sheegay in dalkaan xal laga gaaraynin inta ay soconaysa arrinta ku aadan qaybinta kuraasta sare ee dalka looga arrimiyo qaabka qabiilka ah waxauna sheegay inaan taasi laga fiirinaynin qofka tayada wanaagsan ee wax maamuli kara ama wax hogaami kara shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu tilmaamay inta ay lagu qaybinayo kuraasta sare qaaba qabiil aan waxba lagu sudhi doonin dalkan sida uu ka dhawaa sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay taasi in laga gudbo hadalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli hami badan ee uu kaga jiro qabashada hoggaanka ugu sarreeya dalka soomaaliya oo ay suurtagal tahay inuu ka mid noqdo musharaxiinta sii kordhaya ee u taagan madaxtinimada soomaaliya inay ku baratamaan dabayaaqada sanadkan waxaana sidoo kale ay muddooyinkii dambe warar kala duwani sheegayeen in shariif xasan sheekh aadan uu danaynayo inuu ka mid noqdo musharaxiinta inkastoo haatan uu yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya arrinkan ayuuna ka dhawaajiyay xilli uu ka qaybgalayay munaasabadda calimasaarka madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo maalintii shalay ka dhacday magaalada jowhar madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalaya munaasabadda calimasaarka madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in maamulkaas uu noqon doonin maamulkii ugu dambeeyey ee la sameeya asigoo dhinaca kalena tibaaxay in magaalada muqdisho ay yeelan doonto maamul u gooni ah iyo sidoo kale maqaam gaar ah maadaama muddooyinkii dambe ay soo yeerayeen hadallo kuwan in la dulmiyey bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya taasoo aan wax matalaada ku yeelanin xubnaha aqalka sare ee gaaraya konton iyo afarta xubnood ee la filayo in soomaaliya markii ugu horreysay laga hirgeliyo madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay wado dadaallo ku aadan in maqaam gaar ah ay yeelato caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyadoona arrintaasi la dardargeli doono sida uu ka dhawaajiyey waxauna tilmaamay in maamulka hirshabeelle aanu noqonaynin maamulkii ugu dambeeyey ee laga dhiso gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer ugaas xasan ugaas khaliif oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa waxa uu iska fogeeyey in wax siyaasadda ay ka wada hadleen madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble oo dhowaan booqasho ku gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxauna madaxweynaha waxauna ugaaska sheegay inaysan jirin waxyaabo si gaara ay kaga wada hadleen labada dhinac marka laga reebo arrin qabaa'il ah oo ay ka hadleen labada dhinac sida uu ka dhawaajiyey ugaas xasan ugaas xasan oo asigu si aad kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in marnaba aanu ka mid noqon doonin maamulkaasi sidii hore uu u taagnaa mowqifkiisana weli uu u taagan yahay waxauna tilmaamay cali cabdulaahi cosoble keliya inay ka wada hadleen arrin ku aadan dhinaca familka
horeyna waxaad u caddeeyey inaanan marnaba jowhar tegi sugan mana tegaayo waxa kuu haray waxyaabaha aan shalay ka wada hadalnay aniga iyo cali cabdulaahi aniga iyo cali cabdulaahi kama wada hadlin hiiraan iyo shabeel laakiin waxaan ka wada hadalnay war qabiil war qabiil ma noqon karo siyaasad cid kasta oo soomaaliya ha ogaato qodobkaas warkii qabiil oon ka wada hadalnay haddii loo rogay siyaasad iyo hirshabeelle iyo magacyadii cusbaan anigu hirshabeelle kuma jiro dhinaca kale cali cabdulaahi cusuble oo ka hadlay kulankii uu la qaatay madaxweynaha waa ugaas xasan ugaas khaliif ayaa waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo u gaar ahaa balse aysan ku jirin arrimihii ay ka hadleen dhinaca siyaasadda waxa uuna tilmaamay ugaaska mar waliba inuu yahay nin ku weyn qulubta bulshada ku dhaqan hiiraan waxa uuna sidoo kale tilmaamay inuu yahay odadhaqameedka ugu sarreeya gobolkaasi hiiraan gaar ahaan familka uu ka soo jeedo madaxweynaha maamulka hirshabeelle xasan hadda waa ogaaskayga waaye daan war magaalada galbeed tagay oo uu joogo meel kasta uu joogaba waxay dhacdo inaan tago hadda waajib ay igu daamo oo aan u tago oo aan salaamo oo aan isbariidino marka alxamdulilah kulleyba hadda wax dhibaataa uma jiraan mana jirin ugaasku wuxuu hadda ka hadli jirayna waxay ahayd oo yaanan dadkaan la dulminay ahayd dulmi hadda inuusan dhicinna anaga waa ku qanacsannahay taskiilan galbeedina waa ku qanacsanyay marka xoogana wuxuu ahaa isbariidin iyo salaan iyo wixii oo annagana naga dhexeeyey oo aan isugu tagnay wax hadde wuxuu ahaa mawduuca hadda loo faahfaahsiilah meesha mada yaallaan wixii kale hadde oo aan isu sheegnay in ma ahan wax publica ayada markaa loo baahan yahay in loo soo bandhigo oo ama maxaa laga hadlo wax waxaan isku khilaafsannahay ma jiraan waxaan isku diidannahay ma jiraan in qofkaana hadde wixii jirana iyo wixii lasoo mar la isu sheegana waa wax xaq la isugu leeyahay waayo marka annaga intaasaa ogaaska iyo aniga dhex marta dhinaca kale cali cabdulaahi cusuble madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay arrinta ku aadan soo xulista xubnaha aqalka sare ee maamulkaasi kaga mid noqonaya baarlamaanka soo aadan iyadoo u tilmaamay in cid allaalay ciddii doonayso kursi ama xil ay soo aadi doonto magaalada jowhar halkaasi oo ah meesha lagu qeybi doono sida uu ka dhawaajiyey waxauna tilmaamay in matalaada gobolka hiiraan asiguu u taagan yahay sida uu sheegay madaxweyne cusuble adaca jira ee dhabkaa in lagu shaqeeyo kaasoo ah maamulka hirshabeelle waa uu dhisan yahay magaalo madaxduna waa jowhar cid walba ee u dhalatay deegaanka ayaana xaq u leh in ay xil qabato ama xil soo doonato nidaamku waxa weye magaalo madaxda dowlad goboleed kasta insha allahu tacaala waana qabanaynaa horeyna waa loo soconaya adigu dadka aad ka hadlaysaaho ma dad shacabaha oo aanan meelna u socon miya mase dad kuraas danaynaya w kuraas dad danaynaya oo mas-uuliyiin qaadi kara oo xil qaadi kara haddii ay jiraan dabcan waxay imaan doonaan waxa weye meesha la yidhaahdo jowhan annagaana joogna anigaana reer badweyne ah marka reer badweyne ma soo aadayaan iyo sidii la doonaa laga yeelayaa wax la yidhaahdaa oo ma jiraan ciddii hadaan kursi rabtaa ayadaa soo doonan doonta haddii ilaahay yidhaahdo ma ahan wax hadda reer badweyne ay gaar u leeyihiin ma aha cabdiraxmaan xoos jibriil oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu soo dhaweeyey arrinta sameynta aqalka sare ee soomaaliya taas uu tilmaamay in dalka wax badan ay kusoo kordhi doonto sidoo kalena yaray doonto isqaqabsiga madaxda sare ee dalka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka hadlayay aragtidiisa ku aadan matalaada aqalka sare ee lagu soo kordhiyey soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid wax badani ka tarayso asigoo dhinaca kalena aada u bogaadiyey qaabka ay haatan wax u soconayaan ee lagu soo xulaya aqalka sare iyo sidoo kale sida ay usoo gudbiyeen maamul goboleedyada qaar dadka u matalaya xubnaha aqalka sare waxa uuna sheegay inay u muuqanayso mid wax badani laga gudbaya xaaladii murugsaneed ee ka jirtay soomaaliya ugu dambeynna guddoomiyaha wajeer ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in musharaxiinta kasoo baxaysa deegaanadaasi loo baahan yahay in ololahooda doorashooyinka ay la qaataan bulshadooda doorashada kenya ayuu tilmaamay inay muhiim u tahay bulshada ku dhaqan wajeer waxa uuna ugu baaqay madaxda kasoo baxaysa deegaanadaasi in ay la qaataan ololahooda doorashooyinka bulshada ku dhaqan deegaanada wajeer guddoomiyaha koontiga wajeer ayaa waxa uu intaasi ku daray in looga baahan yahay bulshada sidoo kale inay dhinacooda ka shaqeeyaan amniga iyo sidoo kale kala dambeynta warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu